maxamed faarax waa ciyaartooyga hadda ugu caansan orodka dheer ee shanta kun iyo tobanka kun ilaa iyo horyaalkan horyaalkii ka horreeyey ee lagu qabtay waddanka kuuriya labada kun iyo kow iyo tobankii wuxuu ahaa ciyaartooyga keliya ee afka lagu hayo ee kasoo dhexbaxay ama kala wareegay maamulka orodada dhaadheer ee ciyaartooyda etoobiya iyo kenya oo intii muddo ahba haystay maxamed faarax wuxuu noqday ciyaartooyga labaad ee adduunka ee laba horyaal olombigii hadda lasoo dhaafay ee labada kun iyo laba iyo tobanka london lagu qabanayay iyo midka hadda socdo labada kun iyo saddex iyo tobanka ku guuleystay shanta kun oo mitir iyo tobanka kun oo ku guuleystay waa ciyaartooyga hadda ugu caansan adduunka ee orodada dhaadheer orodkanoo xalay orday ee shanta kun ee mitir ee ragga la tartamayey iyo orod adag miyuu ahaa mise si fudud buu ku guulaystay orodka ragga meesha isugu yimid ee ka qayb galayay ama ka qayb qaadanaya orodka dhamaadka ah ee shanta kun waxay ahaayeen dad rag aana kala dhicin oo aanan la dhihi karin hebel ayaa hebel ka fiican ilaa iyo wareegii ugu dambeeyeyna maxamed faalax dhexduu ku jiray waxaa orodka hogaaminayay marna wiil ethoobiyan ah oo soo qaaday sanadkii lasoo dhaafay ciyaaraha juniorka adduunka oo aada u kulul iyo saddex nin oo kenyaati ah waxaana fadhiyay tarabuunka madaxweynaha kenya oo filayay in ay kenya ku guulaysato kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad marka orodka waa laba iyo toban wareeg iyo bar shanta kun oo mitir ilaa iyo wareega ugu dambeeyay lama ogeen cid guulaysan doonta markii wareega ugu dambeeyay la garaacay beelka ayuu maxamed faarax horey u baxay isla markiina waxaa raacdeystay oo ku daba jiray ciyaartooyda etoobiyaanka ah iyo kuwa kenyaatiga ah ilaa iyo xeragga uu ka gooyana waa is waa isdul saarnaay laakiin maxamed faarax ayaa horumaray hal tallaabo waa gartay guushan uu gaadhay kadib ma wada xidhiidheen jawigiisu siduu ahaa maxay uga dhigan tahay wallahi jawigiisa aad iyo aad ayuu u faraxsanaay wixii isbartiibada garoonka ku jiray oo uu yaraan konton kun oo qofood aheedna way u istaageen wuuna kusoo wareegay waxaa kaluu joogay oo meesha uu kala kulmay gabadhiisa iyo xaaskiisa maxamed faarax waa wiilka soomaaliyeed hadda adduunka ugu caansan cid walba iyo qof walbo ama mediaha ka tirsan war isgaarsiinta ama garoomada atleticadana si fiican ayay utaqaanaa marka intaana la bilaabin orodkane ciyaartooy walba faallo baa laga bixiyaa marka faallada laga bixinayna wuxuu ahaa ninka ugu faallo dheeraa maxamed faarax waa hadda waktigan aan joognay labada kun iyo saddex iyo tobanka waa ninka ugu caansan adduunka waana ninka keliya ilaa ay hadda ku guulaysta laba bilodood oo dahab ah wixii ka dambeeya maanta iyo berri ma ogi wixii dhici doono waxaa kaloo jiro wiilka jumaica uu orda boqolka mitir oo isagana final taagan oo laga yaabo inuu isagana ku guulaysta biladiisa labaad laakiin waa ninka hadda ugu horeeya adduunka orodada dhaadheer oo saddex sano isku xigto ku guulaystay biladaha orodada dhaadheer ee adduunka orodadan ciyaaraha fudud ee dunida orodyahano kaloo soomaaliya ma jiraan ama soomaaliya ama wadamada kale soomaalidu degto kasoo jeeda ordaya aad ayaan u joognaa ilaa iyo waxaan nahay laba iyo toban qofood waxaa noogu weyn oo aan isleenahay waa aabaha ciyaaraha soomaaliyeed jaamac maxamuud aadan jaamac karaaciin oo wato waddanka qatar waxaa kaloo joogo ayaan le oo ka socda jabuuti oo wiil soomaaliyeed laakiin jabuuti u carara oo sideedda boqol oo mitir galay kaalinta saddexaad laakiin ay u suurtageli waysay oo waxoogaa isriiriix ka dhacay labada boqol oo mitir ee ugu dambeysay uu ku hakaday kadibna raggi la la tartamayay oo aan waxba ka liidan asaga ay ka horumareen waxaana malaynayna markaan fadhina meesha in ay jabuuti dacwoon doonto waxaana laga yaabaa inay dacwooto laakiin uma soo bixin ciyaarta kama dambaysta ee kun iyo shanta boqol ee la ordi doonaa hadda waxaa kaloo jiro wiil yar oo la yiraahdo bashiir cabdi oo u orday waddanka belgium saacad fiicanna ku orday tobanka kun oo mitir maalintii moofaarax uu qaadayay waxaa kaloo jira wiil isagana u orda waddanka canada oo la yidhaahdo maxamed axmed oo asagana meel fiican ka galay walow uusan bilad ku guulaysanin waxaa ku cusub xerada orodada wiilka ka socday soomaaliya oo dhigtay jaamacadda massachusetts university ee boston oo magaciisa la yidhaahdo cumar maxamed cabdi oo anaga aan wadanay waxaa kaloo joogo horyaalka soomaaliyeed ee adduunka cabdi bila cabdi oo asagana watay waddanka imaaraadka carabta ugu yaraan laba iyo toban ilaa saddex iyo toban qofood oo soomaali ayaan ku joognay meesha